wasiirka wasaaradda waxbarashada hiidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa wuxuu magaalada kismaayo ka daafuray imtixaanaadka shahaadiga ee fasalka sideedaad ee sanad dugsiyeedka labada kun labaatan iyo afarta labada kun iyo shan iyo labaatanka munaasabadda furitaanka imtixaanaadka ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland maamulka waxbarashada macalimiin waalidiin iyo ardayda imtixaanaadka u fariisanaysay wasiirka wasaaradda waxbarashada hiidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland cabdinaasir seyraar maax ayaa u mahad celiyay dhammaan cid kasta oo ka shaqaysay diyaarinta iyo qabsoominta imtixaanaadka isagoona xusay muhiimadda ay leedahay in ardaydu helaan nidaam imtixaan oo hufan dahfuran oo laisku haleyn karo waxaan hambalyaynayaa ardada soomaaliyeed ee maanta runtii u fadhiisanaysa imtixaamka waxaan leeyahay hambalyo ilaahi subxaana watacaala waxaan rajaynayaa inuu idin fududeeyo waalidiintiin iyo idinkaba dadaalkii dheeraha soo samayseen waxaan rajaynaynaa imtixaamku runtii wuxuu leeyahay habraacyo loo maray oo la dejiyey habraacyadaasuna waxaan rajaynayaa in la ilaaliyo oo ay ka mid tahay wax kastoo keenaya qish wax kastoo qish keenaya oo moobeelka ugu horeeyo in layska daayo arrintaasu runtii wasaaraddu waxay gelisay juhdi fara badan waxaana rabnaa inaan sii adkayno mana kalaawanayno waayo ardayga soomaaliyeed waxaan doonaynaa waxbarashadiisa inuu kor u qaado isagu wix uu bartay oo maskaxdiisa iyo qalbigiisa ah laakiin markii imtixaamka la gaadho si uu ugu jiray labayo tobankii bilood ee facebook iyo tictok maalinta imtixaamka la gaadho inuu la yidhahdo waxaan la soo fadhiisanayaa mobile ama iridaan la soo gelayaa waa arrinaan loo dulqaadan karin waana mamnuuc idina idima ficna waalidkiina aan ku boorinaynaa mar labaad barnaamijka inay ka digtoonaadaan qof allaaliya qofkii moobeel lagu helaa waxa weeyaan habraacyaa ka yaalla waadna ogtiin kulligiin waa la sheegay waa la dhejiyey aad iyo aad baan runtii u hambalyaynayaa agaasimaha iyo waxaa kale kala duwan ee wasaaradda iyo howladeennadeeda oo runtii imtixaankan si fiican usoo diyaariyey ilaahi subxaana watacaala baa maaragtay ana ku mahadsan iyo dhammaan maaragtay kasoo qaybgalayaasha uu nagala jooga maaragtay wasiir dawlihiina wuu nala joogaa marka hadda waxaan furaynaa imtixaamkii waan furaynaa insha allah biidnillahi alkariim imtixaanaadka shahaadiga ee fasalka sideedaad ee maanta ka bilowday magaalada kismaayo ayaa waxaa u fadhiistay dhammaan dugsiyada ay gacanta ku hayso dowlad goboleedka jubbaland taas oo tillaabo muhiim u ah oo lagu hubinayo tayada waxbarashada ardayda dhammaysatay heerka dhexe ee dugsiga dhexe waxa uuna sidoo kale furo u yahay in ardayda ee ku baastay imtixaanaadkan fasalka sideedaad ay u gudbi karaan dugsiga sare